bismillahi raxmaan raxiim xaaladda caafimaad ee bukaanada si fiican bay usoo hagaagaysaa waana isisoo fiicnaanaysaa ayoo isbedeleysaa marba marka ka dambeysa waxaa la geeyay isbitaalka ugu weyn dalka qatar oo la yihahda xamed hosbital dhakhaatiirtiina heegan bay ugu jiraan afar iyo labaatanka saac qolo walbana dhaawaca gaaray iyo ciddii takhasuskeeda leh ayaa gacanta ku haysa isbedel weyn baana ka dareemeynaa oo dadkii la socdayna ay aada ugu faraxsan yihiin in maaragtay sida loogu shaqeeyo wax lagu qabtay iyo sida dhaawacii isku bedelay
ilaa laba iyo toban bukaan oo uu guddoomiyihii gobolka ku jiro ayaa laydin soo gaarsiiyey si gaara guddoomiyaha gobolka banaadir bal ka waran asiga xaaladiisa maxaad nooga sheegi kartaa
guddoomiyaha gobolka xaaladiisu aada bay u fiican tahay waa reerkiisiina waa noo yimaadeen maanta oo dhanna waa la joogeen iyo ilmihiisiiba waana fiican yahay aad ba uga soo reynayaa welina waa waxaa ku socdaa baaritaanadii iyo iskaanadii iyo m r i iyo qeybihii kala duwanaaya ee baaritaanada caafimaadka wuxuu kabar fiican buuna soo sameynaya aad bay maaragtay familigiis maanta ugu faraxsanaayeen hadeerna waa la joognaa
waayahay safir bal ka waran bukaanada laydin soo gaarsiiyey ma cisbitaallo kala duwana la gaarsiiyey mase hal isbitaal ayay ku wada jiraan bukaanadoo lagu wada dabiibaya maya hal isbitaal weliba hal department ay ku wada jiraan hal isbitaal oo hal department oo ka mid ah iyo ground falo dabaqa hoose iyo dabaqa koowaad
dadka waxaa ku jiray dad uu ogaalkoodu maqnaa markaas oo kooma ku jiray ilaa iyo haatan dad hadal iyo soo istaagid iyo leh xaaladoodu gaarsiisan tahay maxaad nooga sheegi kartaa qaar ha qaar waa soo noqdeen waa bilaabeen qaarna lafdigooda waxaa daawo badan waxay keenaysaa in dhakhaatiirta laftigooda ayna ku talin macnaha in laga saaro daawada si xanuunka uusan u dareemin marka si fiican buu ka horgarayeen alxamdulilah wararka qaar waxay sheegayaan dadkii caafimaadka loo gaarsiiyey dooxa qof ka mid a inuu geeriyooday iyada maxaad nooga sheegi kartaa
nin ka mid ah oo ahaa ninkii ku gubtay dabkii kilomitr foor qaraxii ka dhacay ah ninkaasa xaaladiisu hadda ma geeriyoon laakiin xaaladiisunba aada u liidata ninka meelaha ku qorqoreenna waa isaga mana geeriyoono waa nool yahay weli naftu way ku jirtaa waa nool yahay waa lala tacaalayaa waa lala tacaalayaa laakiin jirkiisii de boolkiiba sagaashan iyo lix buu gubtay oo bensiin baa ku gubtay waa lala tacaalayaa laakiin nafta ilaahay baa haya hadda waa arrintaas waa weli wey waayahay bal ka waran maxaad nooga sheegi kartaa dowladda qatar bukaanadan sida ay usoo dhoweysay iyo sida idinkaga gacan siisay in la dabiibo iyo daryeelkooda caafimaad in loo helo dhakhaatiir takhasuskooda wanaagsan yahay maxaad nooga sheegi kartaa
dowladda qatar waxay samaysay dadaalkii ugu weynaa oo qof loo samayn lahaa bay noo samaysay waana uga mahad celinaynaa si laga bilaabo jawaabtii deg deg ahay oo ay bixisay oo afar iyo labaatan saac wax ka yar inay diyaarad caafimaad iyo dhakhaatiir sagaal iyo toban ka kooban ay noo soo dirtay dhaawacii oo dhanna ay qaatay iyo intii darnayd oo dhakhaatiirtu xataa ay ku soo dareen oo dhaawacyo hore ahaa dhaawacyo laga keenay qaraxii boosaaso ka dhacay iyo kuwa laga keenay qaraxii kismaayo ka dhacay iyo kii muqdishoba intooba isugu jiraan dhaawacyadu marka intooda way soo qaaday iyadoo aeroboortka la keenay oo guddigeenii loo xilsaaray arrintaasu dadkii ay soo xuleen oo dhan way soo qaadeen marka waa u mahad celinaynaa waana ku mahadsan yihiin dadaalka ay noo galeen runtii oo ay noqdeen dowladda kaliya ee maaragtay jawaabta deg deg a bixisay bal ka waran marka sida ay u kala daran yihiin xaaladaha caafimaad ee bukaanada siyaabaha kala duwan ayagu dhaawacyada usoo kala gaareen kuwii boosaaso kuwii qaraxi lamber afar iyo kuwii gobolka banaadir maxaa kuwa say u kala liitaan nooga sheegi kartaa dhaawacyadu waa kala duwan yihiin qofka xaaladiisu sibay tahay matala waxaa ka mid ah boosaaso nin laga keenay oo xangulluhu go-naa xabadna ay ku jirto oo berri qalin geli doona qalinkaas xabadda markii laga saaro neerfo wuxuu noqon doona insha allahu waa la ogaan doonaa qof walba marka xaaladiisu siday ahayd oo uu kusoo baxay ayaa loola tacaalay wixii laga qaban karayna waa maaragtay oo caafimaadana gacantay kula jiraan waxaan rajaynaynaa maadaama waktigu hadda uu weli kooban yahay wixii isniin loo gaaray insha allahu tacaala in maaragtay isbedel weyn oo meeshaas iyo warbixin fiican laga heli karo ama talaadada ugu dambeyn baadi alla safaaradda soomaaliyeed ee dalka qatar aada matasho iyo dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan maxaa gurmadahoo ay kaga qayb galeen bukaanadaasi lasoo gaarsiiyey dalka
safaaradda iyo jaaliyadda soomaaliduba waxay ku sugan yihiin isbitaalka safaarad ahaan waxaan u xil saarnay mar kasta hal qof oo heegan ku jira oo isbitaalka jooga waa waxa la wixii ay u baahdaan maamulka gacanta ku haya bukaanka ka caawiya jaaliyadda soomaaliyeed ayaguna booqashadoodii oo aan kala go' lahayn iyo gurmataas oo hadda hadda looga baahan yahay ayaga ma jirto laakiin waxa weeye inay dul taagnaadaan oo ka warqabaan oo og yihiin kan hadda lasoo qalay iyo kan la daaweynaya iyo kan soobiskooda iyo intii oo dhan ay dul taagan yihiin oo aan loo kala harin
ugu dambeyn safiir guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho isaga xaaladiisa inay soo hagaagayso ayaa ilaa iyo xalay baraha bulshada laisla dhex marayay soo hagaagidaas maxaad nooga sheegi kartaa xagga ogaalka iyo xagga dabiibka caafimaad ee lagu sameeyey maxaa isbedelho aad ku aragteen mar haddii hadda a isbitaalka joogto adigu
gudoomiya isbedel weyn buu sameeyey markii aeroboorka nalagugu keenay iyo hadeer farqi aada u weyn buu sameeyey wuxuu bilaabay inuu asagu maaragtay uu si toosa u neefsado oo isku filnaado ayuu bilaabay markii naloo keenhayana oxygen baa ku jiray saboortii hadda laftigeeda marmar way siiyaan laakiin waxa weeye asaga iska fargareeya qof ahaan muuqaalkiisii oo soo wada noqday oo maaragtay runtii maanta hadda reerkiisii oo yimid yani markay arkeen aad bay u farxeen waa xaaladda
sidii la maleynayay ma uusan ahayn ha ma uusan ahayn